بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan
alictisaamu bilkitaabi wasunna calaa fahmi asaxaaba yacni kitaabka iyo sunnada qofka muslimkaahi inuu qabsado uu ku dhaqmo marka uu barto inuu ku dhaqmo fahamka la fahmayana uu noqdo qaabkii saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ay u fahmeen oo ay ugu dhaqmeen waxaa inoo soo jeedinayaa ashaykh cabdullaahi sheekh xaashi cabdi haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'idaysi wacan وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه إن شاء الله تعالى سدا aan filayo in horeba loo sheegay kelimaad kooban ayaan waxaan ka oranayaa mawduuc muhima oo qof kastoo muslima uu u baahan yahay mawduucaas oo ah alictisaamu bilkitaabi wasunna calaa fahmi asaxaaba yacni kitaabka iyo sunnada qofka muslimkaahi inuu qabsado uu ku dhaqmo marka uu barto inuu ku dhaqmo ku dhaqanka ama fahamka la fahmayana uu noqdo qaabkii saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ay u fahmeen oo ay ugu dhaqmeen marka mawduuc waa mawduuc aada iyo aada u ballaaran ha ahaatee waxa weeyaan min baabi wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin ayaan waxaan soo qaadanaynaa yacni bacd alaayaat alwaarida fi lkitaabi alkariim iyo bacd alaxaadiid asaxiixa allah subxaanahu wa tacaala kitaabka qur-aanka wuxuu ku odhanayaa dhexdiisa wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana allah aayadda isagoo mu'miniinta dhammaantood kula khitaabaya gaar ahaan yacni liawali wahla saxaabada kula hadlaya marka u horreysa khitaabka allah waxa uu leeyahay wactasimuu bixabli illahi jamiica ilaahay xariggiisa adinku aan ku kala harin qabsada xarigga allana waxaa laga wadaa waa kitaabka iyo sunnada walaa tafaraquu hana ku kala teginina yacni marka waxa weeyaan aayadda allaah amar ayuu amrayaa dadka muuminiinta dhammaantood oo ah alictisaamu bikitaabi illaahi wa sunnati nabiyi sala allahu calayh waalihi wasalam isla markaa wuxuu allah uka digayaa inay kala tagaan dadka muslimiinta ah leanna sabab keensan kartaa ma ay jirto dadka muslimiinta inay kala tagaan caqiidatan wa camalan intaba aayaddan waxay isku macno yihiin aayadda kaleeto oo ku soo aroortay fii suurati al-ancaam allah waxa uu leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuhu walaa tatabicuu asubula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun aayadda markay soo degtay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam camaliyan ayuu aayadda u fasiray oo waxa weeyaan allah marka uu yidhi wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh kani waxa weeyaan waa waddadaydii mustaqiimka ay toosnayd ee waddadaa toosan qaada oo raaca walaa tattabicu subula waddooyinka kaleeto oo waddadaa toosan ka weecanaya ha qaadinina fatafaraqa bikum can sabiilih oo haddii waddooyinka yacni waddadaa toosan ka weecanaya aada u weecataan waddadii waxa weeyaan mustaqiimkahayd ama toosnayd ay maaragtay aynka fogeyso dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun aayadda marka nebigu sala allahu alay wasalam camaliyan ayuu fasiray wuxuu nebigu sameeyey marka ayaddu soo degtay hortiisa ayuu khad mustaqiima uu nebigu dhulka ka jeexay yacni wado toosan buu jeexay nebigu sala allahu aleyh wasalam dhinaca midig iyo dhinaca bidixna khuduud cariido ah ee dadban yacni waddooyin dadban ee waddada mustaqiimka ka baxay dhinaca midig iyo dhinaca bidix ayaa nebigu uu jeexay sala allahu aleyh alih wasalam asagoo nebigu tilmaamaya o odhanaya waddo kasta ee dhinaca midig kaga baydha yacni waddada toosan ama dhinaca bidix kaga baydha yacni waxa weeyaan shaydaan ayaa taagan oo dadka u gacan haadinaya oo odhanaya waddadaa dheer waa waddo aada iyo aada u fog ee waddooyinkan soke ayaa khayrka iyo jannadu ay ka dhowday xagga kusoo weeco nebigu markaa wuxuu sheegay sala allahu aleyhi waalihi wasalam shaydaanka sidaa ugu baaqaya qofka ajiiba oo waxa weye waddada mustaqiimka ka weecda waddooyinka yacni waxa weeyaan ka weecanaya u leexda inuu jahanamo u geynayo shaydaanku sidaa darteed waxa weeye waddooyinka allah waxa weye aayaddan wuxuu nagala dardaarmayaa khadka mustaqiimkaa ee waxa weye nihaayadiisu ay tahay ilaahay raalli ahaanshiis iyo jannada in lagu gaaro oo ah kitaabka iyo sunnadu khadka ay noo jeexayaan oo noogu noogu baaqayaan inaanan ka weecan oo aanan u weecan waddooyinka yacni waddadaas dhinaca bidix ama dhinaca midig uga baxaya oo waddo kastoo ka midaba shaydaanku uu taagan yahay waddooyinkaas marka waxa weye shaydaanku uu taagan yahay waa waddooyinkii shirkiga iyo bidaca iyo macaasida marka qofka muslimka ahi waxa weeyaan xagga iyo xagga marnaba inuusan ka weecan ku dhaqanka iyo fahamka kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada waxa weye darfatu cayn haddii laga weecdo yacni wuxuu noqonaya qofka ka weecday qof shaydaankii ajiibay ma-aalkiisa iyo meesha uu aadaya loo wadana ay tahay jahanamo ay tahay waddooyinka ka weecanaya waddada mustaqiimkaa yacni waxa weeyaan waa waxaa la yidhaha buna bunayaatu tariiq waxaa la yidhahda weeyaan waa waddooyinka wedwidkaa weeyaan amaa dariiqa mustaqiimka waa dariiqu lkitaab wasunna ah waa waddada waxa weye toosan oo waxa weeyaan bidaayadeeda iyo nihayadeeda la garanayo waa waddada kitaabka iyo sunnadu dadka ay gu baaqiyaan oo ilaahay iyo rasuulkiisa ummadda ay uga raalli noqdeen aayad kaleeto allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku odhanayaa fii suurati alaxzaab wma kana limu'minin wla mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wman yacsi allaha rasuulahu faqad faaza faqad dalla dalaala mubiina yacni ninka mu'minkaa iyo gabadha mu'minadda ah suurtagal ma ahan umana habboona idaa qada allahu warasuuluhu amraa ilaah iyo rasuulkiisu markay arrin ay xukumaan an yakuuna lahum alkhiyaratu ilaahay iyo rasuulkiisa amarkay xukumeen inay ka doorbidaan oo wax kaleeta ay ka doorbidaan yacni waxa weye suurtagal ma aha ninka mu'minka iyo gabadha mu'minadda ah suurtagalka ma aha waman yacsi allaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa ciddii khilaafta kitaabka iyo sunnada cidda khilaafta oo gaar marta faqad dalla dalaalan mubiina ilaahay waxa uu caddeeyey baadi cad dadkaas inay maaragtay baadiyoobeen oo waxa weeyaan khadkii xaq aha ay seegeen oo waxa weye ay cidla ay qaadeen marka ayaddu sidii aayadii horeeto ayay waxay maaragtay noo xaqiijinaysaa yacni meesha raalli ahaanshaha iyo khayrka laga gaaraya inuu yahay alcamalu bilkitaabi wasunnati asaxiixa kitaabka iyo sunnada qofka muslimka ahi inuu ku dhaqmo leanna waxau ilaahay waxa uu odhanayaa ninka mu'minka iyo gabadha mu'minadda ah suurtagal ma ahan inay inta kitaabkii sunnadii ka tagaan ay waxa weeyaan u bayraan waxa waxa weye shaydaanku ugu yeerayo yacni waxa weeye dariiqu qofka uu qaadayo imaa dariiqii xaqa inuu noqdo wa imaa dariiqu ahli dalaala inuu noqdo wax udhexeeya ma jira dariiq kalota saddexaad ma jiro qofku marka waxa weye imaa inuu kitaabka iyo sunnada uu ku dhaqmo wa imaa inuu noqdo qof ilaahay iyo rasuulkiisa ku caasiyey qofka ilaahay iyo rasuulkiisa ku caasiyey oo kitaabka iyo sunnada ka tagana oo kitaabka iyo sunnada ka tagana waxa weeyaan waa midda uu nebigu leeyahay waa midda allah subxaanahu wa tacaala aayadda ilahay kusoo gebagabeeyey faqad dalla faqad dalla dalaalan mubiina yacni waxa weeyaan waddo baadi ah oo cad ayaa qofkaas waxa weeyaan uu qaaday waddadii xaqaana waa u ka dhumay aayad kaleeto fii suurati annisaa oo aayadaha ku micno ah ayaa allah waxau ku odhanayaa falaa warabbik laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum huma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimu tasliima allah waxa uu ku dhaaranayaa yani naftiisa ilahay waxa uu leeyahay falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nabiyullaahi moxamedow laa yu'minuuna dadku ma rumaynayaan iimaankii xaqaha ee madluubkaha laga doonayey xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa adiga xukumka ay ku dhiibtaan wax allaale iyo wixii ay isku khilaafaan huma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt markii ay ay ku rugu dhiibtaanna nufuustooda aysan ka helin naftooda aysan ka helin wax ciriiri ah mima qadayta wixii aada xukuntay wa yusallimu tasliima yacni waxa weeya si toosna ay ku ay ugu hoggaansamaan xukunka aada ku kala xukuntay aayadda yacni dadka waxa weeyaan iimaanka ilaahay waa uu diiday oo iimaan ka dhici mayo lagana heli mayo ayuu allah uu leeyahay ilaa saddex arrimood laga helo arrinka u horreeya waxa weeyaan wax allaaliy waxay isku khilaafaan ama ay isku gaar maraan waa in adiga ay xakam kaa dhigtaan yacni kitaabkii sunnadii waa inay maarata usoo celiyaan markii aad kala xukuntid waa inaysan xukunka wax ciriiriya ama diiqada aysan naftooda ka helin waa inay ku raali noqdaan saddexdaas arrimood markii qofka muslimka laga helo ayuu iimaankiisi thaabit u noqonaya wa ilaa waxa weye qofka iimaankiisu iimaanan jirin buu noqonayaa marka qofka muslimkaa waxaa la rabaa mar kastaba wax allaale iyo wixii soo maraba inuu u xugun dhiibto kitaabka iyo sunnada inuu maarata xukunka ka qaato ayaa waajibku u yahay iimaankiisuna ku xiran yahay nacam axaadiidta ku soo aroortay mawduucan waa axaadiid aad iyo aad u badan weeye laakiin bacd alaxaadiid baanu soo qaadanaynaa sida xadiidka saxiixa ee cumar bnu khadaab nebiga uu ka wariyay sala allahu alayh alih wasalam nebigu waxa uu leeyahay ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilahay kitaabkan qur-aanka dadyow fara badan ayuu sare ugu qaaday oo waxa weye maqaam aysan hore u gaarin ilaahay uu gaarsiiyey dad fara badan ilahay dhulku ku dhigay dadka ilaahay sare ugu qaadaya waxa weye waa dadka ku dhaqmay oo ay ugu horreeyaan alraciilu alawal ama jiilkii ummaddan ugu horreeyey oo ah saxaabadii rasuulka ridwaanullahi calayhim dadkii wanaagga ku raaco taabiciinta atbaacu taabiciinta ilaa a'imatulhudaa yacni waa la garanayaa muddadii yaroo koobnayd ee waxa weeye saxaabada rasuulku ilaa nebigu maarta sala allahu alay slam markii nebigu uu dhintay ilaa saxaabada waxa weeyaan yacni axad alkhulafaa'i alraashidiin yacni islaamku martabada uu gaaray iyo meelihii uu maaragtay uu gaaro waa la garanayaa labadii dowladood oo adduunka ugu weynaa xilligii markaa la joogay dowlatu rumaan iyo dowlatu faris muddo kooban ayaa saxaabadu ay kaga takhalluseen taasuna waa midda uu ilaahay waa midda nebigu uu leeyahy sala allahu aleyh wasalam ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin dadka ilaahay sare ugu qaaday waxa weeyaan saxaabada rasuulka ayaa ugu horreeya iyo cid allaaliyo ciddii wanaag ku raacda yacni ilaahay waxa weye sare ayuu ugu qaadaya wayadacu bihi aakhariin kuwii waxa weeye kitaabka ka tagana ilaahay dhulkuu dhigayaa sidii dowlatu faris iyo dowlatu rumaan yacni bacda alciza ilaahay uu daliilin uu kaga dhigay xadiid kaleeto oo saxiix ah waa xadiidka cirbaad ibnu saariya ee waxa weeye tirmidi iyo ibnu maajah iyo culimo kaleeto fara badan ba ay soo saareen ayaa nebigu wuxuu yidhi ayaa saxaabadu waxay leeyihiin cirbaad ibnu saariya waxa uu leeyahay wacadanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam mawcida rasuulkaana waaniyey waano wajilat minha alquluub quluubtu waxa weye ay la lulatay wadarafat minha alcuyuun indhuhuna ay la ilmeeyeen faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulka allow kaannaha mawcidatu muwadicin waanada maanta aada nawaanidaysa waxaad waxay u muuqataa yacni qof dunida ka guuraya yacni waanadiisu kaletay u muuqataa sida ay noo taabanayso quluubteenna ay u taabanayso nacam fawsinaa noo dardaaran waxaanu dareemaynaa waanadaadaan ka dareemayna inaad naga tegayso o aad maarata geeridaadu soo dhowaatay marka waxaan kaa doonaynaa inaad noo dardaarantid qaala nebigu wuxu uhi sala allahu alayh waali wasalam uusikum bitaqwa allah waxaan idin dardaarmayaa taqwada allah taqwada allana waxa weeyaan awaamirta alle ilaahay waxa dadka uu farayo in sideeda awaamirta loo qaato xasaba almustataac wax allaaliya wuxuu diidana oo waxyaalaha muxaramaadkana qofka muslimka ayuu ka haro waasamci waataaca waxaan kaloo idin dardaarmayaa maqal iyo ateecitaan dadka madaxda inii ah inaad maqashaan oo aada adeecdaan wax allaaliya wuxuu shareecada ku bannaan wa in ta'amara calaykum cabdun yacni madaxba ha inii noqdo addoon wa inahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kahiira yacni maxalu shaahidka xadiidka waxa weeyaan nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waalih wasalam wa inahu man yacish minkum bacdii cidda aniga iga dambaysoo noolaata fasayara ikhtilaafan kahiira khilaaf fara badan oo muslimiinta dhexdooda ka dhaca ayuu arki doonaa facalaykum bisunnatii markii muslimiintu ay iskhilaafto yacni waxa weye dawada nebigu sala allahu alay slam ummadda ugu baaqay waxa weeyaan calaykum bisunnatii sunnadayda laazima xagga iyo xagga ha kaga bayrinina wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin iyo afartii khulafaa raashidiinta sunnadooda waa abubakr cumar cuhmaan caliy almahdiyiin alhanuuniya caduu calayha sunnadaa iyada ah yacni ku qabsada binnawaajidi gowsdambeedyada wa iyaakum wa muxdathaati alumuur iska ilaaliya waxyaalaha bidacda ah oo dib laga keenay fa inna kulla bidcatin dalaala maxaa yeelay bidco dhammaanteed ee waxa weeye wax allaaliya wixii ilaahay loogu taqarubaya ee nebigu uusan ogeyn oo saxaabadan rasuulku aysan ogeyn waxa weye dhammaanteed waa dalaalo weeyaan dalaalo kasta iyo saaxiibkeeduna waxa wey naartay ku sugnaanayaan xadiidkaasna waa xadiid waxa weeyaan saxiixa weeyaan xadiidka duruqdiisa waxaa ka mid ah lafdi kaleeto oo maaragtay macnihiisu xadiidkan uu la mid yahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waalihi wasalam laqad taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yasiiqu canha ilaa haalik yacni waxaan inkaga tegay wada cad oo habeenkeeda iyo dharaarteedu ay isku mid tahay laa yasiiqu canha ilaa haalik waddada iyada ah kama uu weecanayo kama dhumayo ilaa qof halaagsame mooye marka waddada nebigu uu nooga tegey oo habeenkeeda iyo dharaarteedu ay isku mid tahay oo qofka ka weecdaa uu halaagsamayo waa waddada ilaahay iyo rasuulkiisu ay noogu baaqayaan waa waddada ilaahay qur-aanka uu ku leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu laa tattabicu subul aayaddii kalete wactasimu bixabliillaah waddadaas waxa weeyaan waa waddada kitaabka iyo sunna dadka ay ugu baaqayaan habeenkeeda iyo maalinkeeda uu isku mid yahay qofka xagga iyo xagga kaga kaga bayrana qofkaas waxa weye qof halaagsamay buu noqonaya xadiid kaleeto saxiixa oo uu soo saaray ibnu xibbaan ilbusti iyo addiyaa ilmaqdisi fii kitaabihi fi fii juzihi alitibaac ay ku soo naqliyeen oo saxiixa ayaa nebigu wuxuu leeyahy salى allahu عalayh waalih wasalam ina likuli camali shirة walikuli shiraةi fatrة faman kanat fatratuhu faman kanat fatratuhu ilى sunatii faqad halak faman kanat faman kanat fatratuhu ilى sunatii faqad اhtada waman kanat fatratuhu ilى gayri dalika faqad halak yacni nebiga sala allahu alay wasalam xadiidkan waxa uu ku oranayaa camal kastaba firfircooni buu leeyahay shaqo kastoo qofka muslimka uu qabanayaba firfircooni ayuu leeyahay oo xilli uu aad iyo aad u firfircoon yahay oo nashaad iyo maaragtay farax uu ka muuqdo ayaa soo maraya walikulli shiratin fatra firfircooni kastana yacni daal baa maaragtay ka dambeeya faman kaanat fatratuhu qofka daalkiisu uu ahaado yacni meesha uu ku daalay oo uu ku sugnaaday ilaa sunnatii sunnadayda qofkii waxa weye daalkaygii sunnadeeda ku daalo sunnadeeda ku gabooba oo waxa weye xagga iyo xagga aan kaga bayrin faqad hitada qofkaas waa uu hanuunay waman kaanat fatratuhu qofka daalkiisu nonodo ilaa gayri dalik sunnada nebiga waxaan ahayn faqad halaka qofkaas wuu halaagsamay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa athabaatu cala alxaq yacni qofku waxa weeyaan bidaayada waxa uu marka hore samayn jiray yacni maahan cibradu ee cibradu waxa weeyaan qofka nihayadiisu waxay noqoto si kastoo qofku camal fiican uu la yimid haddii waxa weeyaan khaatimadu ka xumaato qofkaas waxa weye qof faa'iida gaara ma aha laakiin xadiidka marka waxaan ka qaadanaynaa yacni qofku firfircoonin buu mar kastaba leeyahay qofka marka waxa weeyaan nihaayadiisu ay noqoto sunnada nebiga sala allahu alay wasalam oo ilaahay sunnada nebiga ku sugo qofkaas waa qofka hanuunay weeyaan qofka bidaayadiisa warata ha ficnaatee marka dambeeto sunnadii ka bayra ama xaqii kitaabkii sunnadii ka bayra qofkaasna waxa weeyaan xadiidku waxa uu tusinaya qofkaasu qof haaliga inuu yahay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid kaleeto ee saxiix ah bal mutafaqa muslim iyo bukhaariba ay soo saareen ayaa nebigu waxa uu leeyahay halaathun man kuna fiihi wajada xalaawat aliimaan an yakuuna allah warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah wa an yakraha an yarjica ilى اlkfr bacda anqadahu اllahu minhu kama yakrahu an yulqى fi الnaar nebigu salى اllahu alay slam wuxuu leeyahy saddex arrimood qofka laga helo iimaanka macaankiisii ayuu qofkaas ayuu helayaa tan u horeysaa waxa weeyaan an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma ilaahay iyo rasuulkiisu wax walba waa inuu ka jeclaado macnaheeda waxa weye hadda maxalu shaahidka aan usoo qaadana xadiidka yacni kitaabka iyo sunnada ku dhaqankooda wax walbaba waa inuu ka jeclaada qofka uu ka hormariyaa leanna iimaankaagaa ku xidhan wa an yuxiba almar'a qofku waa inuu jeclaado wa an yuxiba almar'a qofka waa inuu jeclaado qofka muslimkaahi laa yuxibuhu ila lilah waxa uu jeclaanaya waa undar allan buu u jeclaanaya qofka muslimka ah wa an yakraha waa inuu naco qofku wa an yakraha waa inuu naco qofka muslimkaahi an yarjica an yasiira ila alkufr rujuucan waxaa waxaa laga wadaa bimacna sayruura an yarjica ay an yasiira ila alkufr kufri inuu ahaado inuu naco bacda an anqadahu allahu minhu ilaahay markuu ka badbaadiyey ka dembow kamaa yakrahu siduu u nacayo an yulqaa fi nnaar naarta in lagu tuur dabka dab in lagu rido saddexdaa umuurood qofka markii laga helo qofkaas waxa weeye iimaanka macaankiisa ayuu gaaraya marka maxalu shaahidku waxa weeyaan qofku iimaanka macaankiisa gaari u maayo ilaa cilman wa camalan uu noqdo mid kitaabka iyo sunnada ka indilaaqaya axaadiidtaasi aayaadka dhammaantood waxay noogu baaqayaan qofka sacaadadiisa adduunkiisa iyo aakhiradiisaba inay ku xidhan tahay yacni alictisaam bilkitaab wasunna kitaabka iyo sunnada ku dhaqankooda qofka adduunka iyo aakhirada intuu ku nool yahaaba yacni sacaadadiisu waxay ku jirtaa inuu kitaabka uu barto uu ku dhaqmo iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam asagoo weliba ugu dhaqmaya sidii saxaabada rasuulku ay ugu dhaqmeen ridwaanullahi calayhim taasuna waa shay waajib ah bal waxa weeyaan waa shayga keliyaoo kala saaraya dadka ahlu sunnada iyo dadka ahlu bidaca ah ahlu sunna waljamaaca marka la leeyahay macnaheedu waxa weeyaan waa ahlu sunna marka la leeyahay waa ahlu dariiqati nnabiy sala allahu aleyh wasalam yacni waa nebigu waddadu qaaday dadka ku jooga aljamaacana waxaa laga wadaa waa jamaacatu nabiyi sala allahu aleyh wasalam waa saxaabatu rasuulillahi ridwaan ullahi calayhim iyo cid kastoo dariiqooda wanaag ku raacday taana waxaa tusinaya adila mutakatir oo ay ka mid tahay allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahannama wasa'at masiiraa aayaddan allah subxaanahu wa tacaala jahanamo ayuu ugu goodinaya dadka rasuulka khilaafa isla markaana waxa weeye khilaafa dadkii dariiqooda uu toosnaa oo ah ay ugu horreeyaan saxaabatu rasuuliillah sidaa darteed ilahay wuxuu leey waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa qofka rasuulka khilaafka markii hanuunka u cadaada ka bacdi wayatabici gayra sabiili lmu'miniin waddadii mu'miniinta ay qaadeen waddo ahaynna qaada nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasa'at masiiraa yacni rasuulka iyo saxaabada ama rasuulka iyo salafu saalix cidda khilaafta cilman wa camalan ilaahay waxa ugu goodiyey fii hadihi alaaya inuu jahanamo gelinayo nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid haabit ah ayaa nebigu waxa uu yidhi ina ahla alkitaabayni iftaraquu fii diinihim calaa hintayni wa sabciina milla yacni waxa weeyaan dadkii ahlu kitaabka naga horreeyey yacni waxa weeyaan annasaara waalyahuud dadkii annaka naga horreeyey kutubtii loo soo dejiyey sida kitaabka towrat iyo injiil way ku kala tageen saddex iyo toddobaatan kooxood ayay u kala baxeen hal koox baana ka badbaaday waa kooxdii waxa weeyaan nebigoodii raacday intii kaletana haalikiin bay noqdeen wa ina hadihi alumma ummadda nabiyullaahi moxamed sala allahu aleyh ali wasalam waana ummatulijaaba ayaa laga wadaa fi hada alxadiid sataftariqu calaa halaatin wa sabciina milla saddex iyo toddobaatan kooxood bay isku khilaafi doonaan kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaantoodna ahlu naar bay noqonayaan yacni waa mutawaacaduun bidukhuuli nnaar wahiya aljamaaca waaxidada ka badbaadaysa waxa weeye waa jamaacada kulligood waxa weye ahlu naar bay noqonayaan laba iyo toddobaatanka kaleeto waaxidada badbaadaysana waxa waa jamaacada jamaacadana sidaan soo sheegnaba waxa weeyaan waa saxaabada rasuulka iyo cid kasta oo wanaagga ku raacday weeyaan wa fii riwaayatin qaaluu man hiya ya rasuula allah riwaaya riwaayadka xadiidka ka mid ah ayaa waxay caddaynaysaa inay saxaabadu rasuulka ay weydiiyeen oo ay yidhaahdeen midda naajiyadaha badbaadaysa waa midee nebigu waxa uu yidhi sala allahu aleyh wasalam man kaana calaa mithli ma ana calayhi alyowm wa asxaabi midda badbaadaysa firqada ama daa'ifada badbaadaysa oo naarta ka badbaadaysa min hadihi alumma ka mid ihi waxa weeyaan waa qof kasta ee ku sugnaaday waxa aniga iyo saxaabadeed maanta aan ku sugannahay oo ah kitaabka iyo sunnada yacni ku dhaqankooda iyo qabsashadooda marka waxa weeyaan aayaddii aan akhrinay iyo xadiidka labaduba waa isku micne waxayna tusinayaan yacni waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada ku dhaqankooda waajib inay tahay qaabkii saxaabada rasuulku ay u fahmeen oo ay ugu dhaqmeen in lagu dhaqmo wa ilaa qofkaas wuxuu noqonaya calaa hayri sabiili lmu'miniin ayuu noqonaya qofka sidaas aan u fahmin kitaabka iyo sunnada ku dhaqankooda yacni waxa weeyaan waan soo aragnay yacni faa'iidada laga gaarayo qofka waxa weye sacaadadiisa adduunka yacni liibaantiisa adduun iyo liibaantiisa aakhiro ayaa ku xiran haddii marka waxa weye qofku laba mid unbu u dhexeeya ima inuu noqdo qof muctasim bikitaabi illahi wa sunnati nabiyihi ah iyo inuu noqdo qof khilaafay qofka khilaafa marka wuxuu noqonayaa qof waddo baadi a qaaday nebiguna waa uu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam qofka waxa weye bidacda la yimid oo ilaahay bidac ugu dhowaaday yacni ma ahalkiisu meel xun ku dambaynayo nebigu wuxuu yihi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radd xadiidka caaisha ee saxiixa ah qofka diinkan ku soo daraa wax aanan ka mid ahayn yacni waxa weeyaan shaygaa uu ku soo daray marduud buu noqonaya waa lagu soo celinayaa maalintu ugu baahi badan yahay ayuu waxa weeyaan ayuu maaratay dhibaato uu waxa weeyaan uu aad iyo aad uga shallaayo ayuu la kulmayaa nebigu riwaayo kaleeto wuxuu ku yidhi xadiidka riwaayadkiisa ka mida man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radd camal aanan ku qotomin kitaabka iyo sunnada aan ku dhisnayn qofka la yimaada camalkaas mid lagu radiyuu noqonaya nebiguna waxa uu sheegay sala allahu alay slam xadiidka mutawaatirka ah axaadiidu shafaaca axaadiidta mutawaatirada ah waxaa ku soo aroortay shafaacada yacni dad ummaddiisa ka mid ah oo nebigu sala allahu alay slam isaga xawdka taagan xawdka laga dabaalaya nebiga sal alla alay slam dhinaca bidix looga dabaali doono oo loo diidi doono xawdka nebiga inay ka cabaan nebiguna uu odhan doono allahuma usayxaabi usayxaabi waxa weeya la odhanaya nebiga sala allahu alay slam ma ogid gadaalkaaga waxay keeneen gadaalkaagii markii aad dhimatay kabacdi ayay diinkii bedeleen markaas ayaa naarta lagu guraya marka qofka waxa weeyaan ilaahay bidac ku caabuda naar ayuu ku dambayn doonaa qofka muslimkaah marka waxa weye waxa uu ku badbaadayo adduunka intuu joogo uu ku badbaadayo waa kitaabka iyo sunnada yacni adduunka intaad joogta waxa weye waa badbaadaysaa waxaa ka badbaadaysaa bidacdii baa bay kaa badbaadinaysaa sunnada iyo kitabka iyo sunnada bidacdii bay kaa badbaadinayaan aakhirana waxaa qofka uga badbaadayaa waa naartii sidaa darteed waxa weeyaan qofka muslimkaahi waa inuu aad iyo aad iskaga xil saaro wax allaaliyo waxa ilaahay ugu dhowaanayo inuu iska hubiyo waxaanu ma yihiin camalkani ma yahay camal nebiyullaahi maxamed uu sameeyey saxaabadii rasuulku ay sameeyeen yacni waxa weeyaan taabiciintii atbaacu taabiciintii ilaa aimatu lhudaa dhaqankii selafka arrinkani ma yahay mase ma aha haddii arrinkaa uusan u meeldayin yacni wakhtiga ugu baahi badan yahay ayuu ku hungoobi doonaa acmaal fara badan oo dadku ay la imaanayaan ay moodayaan khayr inay ku gaarayaan anoo soo gabagabaynaya kelimadayda cabdullaahi bn mascuud cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi aharkan aad iyo aad u cajiibka badan wuxuu yidhi man kana minkum mustanan falyastana biman qad maat faina alxaya la tu'manu calayhi اlfitna ulaa'ika asxaabu muxamed kanuu afdala hadihi اlأumma abaraha quluba waacmaqaha cilma waaqalaha takalufa qowm ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi waiqaamati diinihi facrifuu lahum fadlahum waاtabicuuhum fi aathaarihim watamasakuu bima اstatactum min akhlaaqihim wa diinihim fainahum kanuu cala alhadyi اlmustaqiim aharka ama xadiidka macnihiis waxa weeyaan cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi qofka doonaya cid inuu ku daydo ha ku dayda dadkii maaragtay ka horreeyey oo dhintay maxaa yeelay fa ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna qofka nool looga aamin ma aha inuu fitnoobo oo xaqa uu ka bayro oo dariiqu dalaala u qaado dadka marka uu leeyahay ku dayda waxa weeye waa asxaabu rasuuliillaah ulaa'ika asxaabu muxamed kuwaasu waxa weeyaan waa saxaabadii rasuulka kaanuu saxaabada rasuulka waxay ahaayeen afdala haadihi alumma ummaddan kuwa ugu fadliga badan abaraha quluuban xagga quluubta ugu khayrka badan wa acmaqaha cilman uguna aqoonta badan kitaabka iyo sunnadaba wa aqalaha takallufan xagga takallufka iyo isdhibitaankana ugu maarata ugu takallufka yar qowmun hum qowmun saxaabada rasuulku waxay ahayn qolo ikhtaarahum bay ku bixiyeen facrifuu lahum fadlahum fadliga ilahay agtiisa ay ku leeyihiin u aqoonsada u qira waatabicuuhum fii aathaarihim yacni raadkoodana dabagala oo raaca waxa weeyaan hadyigoodii qaata watamasakuu bima statactum min akhlaaqihim wa diinihim yacni qabsada oo ku dayda intaad ka awoodaan akhlaaqoodoodii iyo dhaqankoodii fa inahum saxaabada rasuulku kaanuu waxay ahayn cala alhadyi almustaqiim yacni waddo toosan ayay ku joogeen waa waddada kitaabka iyo sunnada waxaan kusoo gebagabaynayaa yacni waxa weye nin shaacir ah laba beyd oo shicirah uu tiriyey oo uu kaga hadlayo yacni mawduucan ka hadlayno waxa uu yidhi ninkaa shaacirka ah tacsi tacsi ilaaha tacsi ilaaha wa anta tascumu xubahu hada lacamrii fi lqiyaasi shaniicu low kana xubuka saadiqan laatactahu ina almuxiba liman yuxibu mudiicu waxa uu leeyahay waranaya ninka shaacirka ahi ma ilaah baad caasinaysaa adigoo sheeganaya ilahay inaad jeceshahay hada lacamrii fi lqiyaasi shaniicu arrinkaas marka xagga qiyaaska iyo caqliga la eego waa arrin xun weeye inaad tira ilaahay baan jeclaha masna waxa weye waddadii ilaahay uu kugu baaqayey aad aad ka bayrtid low kaana xubuka saadiqan jacaylka aada sheeganayso aada leedahay yacni waxa weye ilaahay baan jeclahay haddaad ku run sheegaysid laa tactahu ilaahay baad adeeci lahayd daacada allahna waxay ku imaanaysaa kitaabka kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga in lagu dhaqmo ina almuxiba liman yuxibu mutiicu maxaa yeelay qofku axadka uu jecel yahay waa u adeecaa marka beytka ama labada beyt waxay ku micno yihiin yacni waxa weye nusuustii hadda aanu soo akrinay gaar ahaan aayaddii aayat limtixaan qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim qofka marka waxa weye muslimka waxaa laga rabaa yacni waxa uu leeyahay waa jeclahay xubigiisa inuu ka run sheego marka ilaahay baan jeclahay rasuulkaan jeclahay yacni waxa weeyaan dadka saxaabada qaarkood markay yidhahdeen ilaahay aad baan u jecelnahay ayaa ilaahay aayaddan soo dejiyo waxa uu yidhi qul waxaad tiha yaa nebiy allah in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel faattabicunii aniga i raaca ku dheh marka qof kale ilaahay baan jeclahay yacni waxa weeye maxabadiisu inay run tahay waxaa laga ogaanayaa sida uu ugu dhaqmay kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada hadduu ku dhaqmo qofka macnihiisu waxa weeyaan xubiga uu sheeganayo uu leeyahy ilaahay baan jeclahay ama rasuulkaan jeclahay yacni xubigaas waa xubi uu ka run sheegay weeye haddii kitaabka iyo sunnada uu ku dhaqmo qofkii kitaabka iyo sunnada ku dhaqmana yacni waxa weeyaan ma'aalkiisu iyo faa'iidada u gaaraya waxa weye sida aayaddu ay sheegtay yuxbibkum ullah ilaahay baa ina jeclaanaya qofka waxa weye kitaabka iyo sunnada ku dhaca ku dhaqma ilaahay baa jeclaanaya natiijada labaada uu gaaraya waxa weye wayakfir lakum dunuubakum ilaahay dunuubtiiniina waa u dhaafayaa wax allaaliya wixii ay ahaydba wallahu gafuuru raxiim hada wbillahi towfiiq wsala allahuma wslama cla muxamadi wcla alihi wsaxbi waslm ajmaciin